bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafayla weliba ha ka dhawaadasana warka hiraanima idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaan hiraanimadan saaxiibayaal ankudool kulan waliba ku mid ee ra-iisul wasaare rooble oo amray unisa iyo booliskii inyo dad safarow inkaxayirna garoonka diyaarada idaacadda ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo sheegtay in cadaalada la horsheeno doono dadkii dhibaateeyey ubax ibraahim galmudug oo markaas sheegtay in aan isdhiibeen sarkaal ku tirsanahay al-shabaab iyo wararkii uka dambeeyey ee markaasayti howlgalada kudarar gobolka mudug iyo warkaana sinkaaynaysaas oo kale saaxiibayaal dowladda soomaaliya weliba ay sheegtay in saadok john useeyey shakhsi dagaalka jara jubbaland iyo puntland oo laku wareejiyey qalab laku qabado doorashada aqalka sare iyo saas oo kale akhbaaraadka bannaanka qofka safaraya aqoonsiga xaasday oo la qoobaday raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiis ete taariikhdan weliba ka beeganta labaatii lamada bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaatii kowda dhegaystayaal intaas wali hayno qodobada warkaan hiraabtaan godoolkana saaxiibyaala ka dhawaada warkii oo faahfaahsan raafeele dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba uuse ku hadlaya warar habahaya oo sheegay in iyo jiraan siyaasiyiin iyo weliba shakhsiyaad landiidi in iyo indhoofan gobolka gado uu soo markaas ka amraya hay-adda nabad sugidda iyo enisa iyo iyo ciidamada booliska in markaas qofna aan kanaga korna meeli markaas iyo indhoofahan dadkaas waliba faray hay-adaha amniga booliska iyo nisa warar badan yahay deeraha oo e in dadlakanagii meelo shalduwan mundul qaado doono qofkii falkaaseyta usaa fala ama suubi tallaabo sharciye yaa ku qaado doono ya ra-isul wasaare roble oo sharaxna wala markaas nagado doono tallaabooyinka laga qaado muwaadinka may ku naga koro eerboorka diyaaradna may ku naga koro meeliya markaas unduulasa haddii sedas garbahaare diyaarad garbahaare kubaas kismaayo may ku naga korayo markaas kismaayo katabaasa xamar garbahaare indarartana may naga koryo eri waa xaq dastuuri ah in qof kasta markaaseti uska tago magaalada isku sugaya saasoo kale markaas ndhoofa magaalo kala waliba kale uuse sheegay in muwaadinka uuse xaqin leeyay inuusan safaro koro meelihii uusafado waanan hayna in xaqdii markaas lkaxadguduba muwaadinka musharax ee waliba uuse xaqin leeya in la dhowro xuquuqdiis muwaadinnimo iyo weliba fikirshay waana magaalada uusan fadow markaas in safaro kora hadalkan ha ku weeriyay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba dowdaleere kureed markii siyaasiyiin ha ku jeeda gobolka gedo iyo sheegeen in laka xayiray garoonka idaacadda waana la diiday in markaasay tiyon dhoofan gobolka gedo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac weliba sheegay in cadaalada la horsheeno doona dadkii ka dambeeyay dhibaateynta ubax ibraahim cabdulaahi ubax ibraahim cabdulaahi oo toban shan sano jir e weliba markaas dhudhul taalay dhibaatooyin iska jara jirdil gubis iyo weliba in lamaada gacmood linkiiri silsiladda sida warbaahintii in sheegeen dhakhaatiirta gacanta kahay kiiste ee isbitaalka madiina ka howlgalow qoyska ubax oo warbaahinta in sheegeen dhaawacyada kayaali jirshayo in haanu dhammaan wada dhaawacayin oo markaasaytii uusa kalakatii haweeney usinjeeya aawshe taaseyti oo sarxandare ee nololo markaasan ka ciqaabtay dhibane ubax wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir yaa isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho weliba ku booqdana ubax ibraahim cabdulaahi welibana la roogtay aadiya oo dhaawacdhaawacasha markaaseyti lankajey gobolka gado oo markii horeba gabarta markaaseyti ku korti raxma maxamed maxamed oo ah hooyada dhalay ubax waliba ay sheegtay mas-uuliyiinta in dhaawacyada kiyaala gabartiye iyo sawben hurdilaan hami imaalanba wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya waliba sheegay ubax oo dhibano ee dhaawacyo jason dad ehelji eh inay heli doonto cadaalad islamarkaana sharciga la marsii doono dadkii ka dambeeyay falkan ka baxsan bani-aadinimada ka dambeyntii howlgaliya suubiyan ciidamada ammaanka weliba laaka qabqowday qaar ku mid eh eedeysanayaal laku tuhunsiiyey in walmarkaaseytii iyo ka ogaayeen falkan xanuunka badan ee likalikahi ubax ibraahim cabdulaahi walaa warare kor dhegeystayaal warkaani barnaamijyadan dambiga ku dhegeysan doontaa insha allah dhinaca kale saraakiilla ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug weliba oo sheegaynaa in mahanis dhiibi sarkaal sare oo ku tirsanayo ururka al-shabaab taliyaha la dagaalanka walaalankuwerow argagixisada ee daraawiishta galmudug geedi qalbixoor weliba warbaahinta dowladda aan xaqiijiyay in sarkaal hanis dhiibi ciidanka xooga dalka ee ku sugan aagga deegaanka bacadweyne kaaseyti oo laka magacaabo dabley cabdi macalin dalabey cabdi macalin taliyaha weliba tilmaamay inay jiraan saraakiil kale oo ku tirsanaya al-shabaab oo markaasi la xiriiriyo ciidanka haniseti oo fudaay markaas inay hoos ku taban al-shabaab kureed markii melaseti oo isku kutaban deegaano badan oo kayaala koonfurta galmudug warkan ha ku yeeri taliska ciidanka daraawiishta galmudug weliba ha ku toosay xili maalmoole dhaafi deegaano kayaala koonfurta gobolka mudug iyo ku dareen dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba al-shabaab haddaba weliba fiiriyaan wararkiin ka dambeeyay madaxtooyada galmudug weliba war-saxaafada ku saartay howlgallada ku darara deegaanada mudug iyo dagaalka dhexmariyay ciidamada dowladii weliba galmudug oo dhin eh al-shabaab war-saxaafadeedka weliba laka sheegay in guuli laka hooyay islamarkaana markaa ciidamada ammaanka galmudug oo kaaladow haan xooga dalkiyo markaas qulufo dagaal iyo ka qaadeen al-shabaab oo markaas ka saaray deegaano iyo weliba tuulooyin dhowre howlgallada weliba ayaynahaan guulilaha ku deerisi oo markaaseti anku xureyna al-shabaab saldhigyo muhiim eh labaatankii bilan luuliyo duqan diyaaradeed weliba ka dhiiday koonfurta gobolka mudug melaseti oo iyo iska kaaladeen ciidamada xooga dalka soomaaliya ciidamada commandoska ee danab iyo weliba ciidamada galmudug oo markaas hadda dagaalkala jaran al-shabaab welibana ujeedada duqeyntii haytay in la ilaaliyo ciidamada qalabkooda ee geesiyaasha markaas ku wajahan cadowga weerarada si guul markaas lanqowda maadaama walyeelaha ku deertay dadrahiid saasoo kale galmudug weliba sheegtay in wasiirka amniga gudaha ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi kaaseyti oo hadii kusugan jiido hore oo markaasi kugo-anta in sii wadaan howlgallada kudhin ee al-shabaab silon hubi amniga waalanka horseeda weerarada al-shabaab inkubadan lama toddobaad iyo howlgallada iyo weliba dagaalan dhexeey ciidamada dowladda iyo weliba daraawiishta galmudug oo dhin ee al-shabaab weliba markaaseytii iyo ka dareerna koonfurta galmudug welibana la sheegay in lala wareegay deegaano dhowr ee weliba habaahay sawiro lagu qaaday jiido hore ee galmudug oo markaas ciidamada dowladda iyo kala dagaalamayaan xoogaga al-shabaab hanaseytii oo markaas muujiyay in taliyihii booliska ee gobolka banaadir saadakh cumar xasan saadakh john uusuu qeyb ku haya ciidanka dowladda taliyaha ciidamada dhulka ee soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi oo warbaahintan xaqiijiyay in saadakh john uusuu kamid yahay ciidamada ciidanka hadda markaas dagaalka markaas kuwada bacadweyne oo markaaseytii la dagaalamahaya al-shabaab saadakh john saraakiil uu soo gaamiyay weliba kumid ee saddex madax oo markaaseytii qeybiya oo markaas haayeen hogaamiyaal saraakiilyaal oo markaas isku mideeya saadakh john lamada kun saadakh john toban lamada bili abril ee sanadkan weliba markaaseytii laka qaaday xilka taliyaha booliska ee gobolka banaadir kureed markii uuse sheegay inuu surooji kulun golaha shacabka ee baarlamaanka anka doodo lahay arrimaha doorashada weliba laka xayuubiyay darajadiis ciidana guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleeda jubbaland iyo puntland iyo weliba iyo la wareegana qalab la adeegso qabadowka doorashada kadhiyaasa lamaada maamul xafiiska unsom ee magaalooyinka kismaayo iyo garowe iyo qalabka ka wareejiyay guddiyada doorashooyinka jubbaland iyo puntland welibana qalabka ka jaray sanaadiiqda codbixinta doorashada aqalka sare ee baarlamaanka guddiyada weliba xafiiska unsom hankumahadnagana qalabka ay kula wareejiyeen islamarkaana iyo sheeganaa in sanaadiiqda codbixinta lan adag kasi doono doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiyada doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland iyo weliba dhawaayo sheeganaa in doorashada xubnaha aqalka sare iyo ku qawadi doona waqtigii lan qorsheeyay oo haytay labaatan shanta bilan islamarkaana markaas indiyaar in qobdowka doorashada warkii dhegeystayaal ishinkul darata idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal hiraabtan taniya ka dhunye
raadiyo baydhaba waa idaacad daacad ahoo ku hadasha afka bulshada raadiyo baydhaba waxay kuu soo gudbinaysaa wararkii uga dambeeyey